waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan tabinta tooska ah aynu saaka kaga hadlayno weeraro waaweyn oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo dowladda federaalk oo ay ku lahayd duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dagaalka soomaaliya ka socda waxaa kulugla shisheeye kala duwan kuwa oo ku soo duulay waddanka haddaba maxay yihiin wejiyada kale oo cusub ama qarsoon waxaan soo dhoweynayaa cabdifitaax maxamed qaasim hay cabdifitaax soo dhowow maxaa cusub aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir ee dagaalka ka socda ee waddanka soomaaliya ee hadda saaka oo kale ee dagaal culus waatan ee aanu ka tabinayno awdheegle muddo badan ayaa siyaabo kala duwan loo falanqeynayey ee dagaalka soomaaliya iyo waxa uu salka ku hayo culimmadu ay ka hadlaan diin inuu salka ku hayo dhaqaale inuu salka ku hayo laakiin maalinba waxaa taagan arrin cusub oo intaas kusoo siyaada ama siyaado ku ah oo maalin walba waxay leedahay shanigeeda dowladaha danaha kale soomaaliya marba qidad ayay la imanayaan marba qorshe ayay la imanayaan mar hadduu qorshe ka fashilmo balan b ayay la imanayaan qorshahooda koowaad markuu fashilmo marka dagaalka hadda soomaaliya ka socda waa dagaal waxaa la dhihi karaa toos yacni ula mid ah duulaanka lagu qaaday ghaza ama soomaaliya dagaalka ka socda wuxuu xiriir la leeyahay falastiiniyiinta muslimiinta ah duulaanka lagu hayo waxaa arrimahaasi tusaale u ah qorshaha maalmahan socda ee uu karkarinayo madaxweynaha mareykanka donald trump qorshahaasi wuxuu yahay in dalka soomaaliya uu noqdo waddan siyaasad ahaan la hoosgeeyo yuhuudda iyadoo markaa yuhuuddu ay soo jeedisay in tusaale ahaan khaza oo kale laga soo raro dadka muslimiinta ah ee reer falastiin imaaraadka carabtana loo wakiisho in uu ka shaqeeyo sidii soomaaliya lagu dejin lahaa dadka muslimiinta ah ee reer falastiin ee halkaa laga soo rarayo sida iyagu ay doonayaan marka waxay leeyihiin waxaa la dejinayaa imaaraadkao kale wuxuu sheegay in soomaaliya uu yahay waddan baylaha ah saa darteed waxay leeyihiin waxaa la dejinayaa gobollada waqooyi sida somalilan oo kale ama puntland oo kale oo dhul baaxad leh oo bannaan uu ku yaallo sida ay sheegeen marka maamulka somalilan oo kale iyagu waxay sheegeen inaysan waxba ka qabin ama falastiiniyiin ha loo keeno ama etoobiyaan ha la keeno ama shacab yahuuda ha la soo dejiyo dhulkaas keliya ay doonayaan in la aqoonsado oo la yidhaahdo waxaad tihiin dowlad gaar ah madaxweynaha mareykanka marka qorshaha arintaasi uu ka wada intaanan u gudagelin dhinaca somalilan waxaa jira oo aad la socotaa wafdi heer sare ah oo ka socda imaaraadka carabta oo uu hogaaminayo nin dhaxal suge ah iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo sheekh boot nahyaan bin mubaarak annahyan ayaa waxa uu goor sii horeysay oo shalay galab ah soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu si deg dega ugu yeeray xasan sheekh maxamuud waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan kuwa militariga ah iyo xubno kale oo ajaanib ah waxaa la socday saraakiil imaaraadka carabta u dhashay iyo kuwo diblomaasiyiin ah oo waddankaasi u dhashay marka qorshaha ugu weyn ee ninkan uu wado waxaa laleeyahay waxa weeyaan dhambaal uu ka soo qaaday ninka ugu sarreeya imaaraadka carabta kaasoo la xiriira qorshaha madaxweynaha mareykanka uu wado ee donald trump ee ku aadan muslimiinta khaza hadda duqeyntii waa lagu bilaabayba si loo yidhaahdo meeshan deegaan ma noqon karto waa in dadkan la qaadaa horeyna waxaa loo yiri waxaa loo qaadayaa soomaaliya marka waa qorshe taxane ah oo si deg dega ku socdo waali ah madaxweynaha mareykanka waxaa lagu tilmaamaa in go-aanadiisu ay yihiin go-aano isdabajoog ah inuu gaaro go-aano aanan la falanqayn go-aano aanan siyaasiyiinta mareykanka aanay ka fariisan kongareeska xataa mararka qaar aanay ka wada xaajoon waraaqo inuu iska soo saaro marka donald trump oo kale sida hadda warbaahinta mareykanka laga soo xiganayo waxa uu soo jeediyey arin ama fariin ah in gebi ahaanba la bedelo qaabka ay u dhisan yihiin ama sida ay u qaabaysan yihiin nidaamka waxaa la yidhaahdo mandiqada bariga dhexe ee dowladaha siday u dhisan yihiin waxaa xataa arintaas ay saameyn ku yeelan karta ururka jaamacadda carabta oo kale sistamka ama nidaamka dowladaha bariga dhexe oo dhan waa in la bedelaa ayuu yidhi amarkaas ayuu soo saaray sida imaaraadka carabta sacuudiga waxaasoo dhan in la bedelo yahuudda ayuu ku soo daray marka qorshe deg deg ah oo bariga dhexe ah ujeedaduna ma ahan in sacuudiga wax laga bedelo iyo in maaraadka wax laga bedelo ee waxa dowladaha loo qaabeenayo waxay tahay in yahuudda la makaniyo dhulkaas barakaysan ee qudus shacabkaas muslimiinta ee reer falastiinna lasoo qaado oo la keeno dalka soomaaliya oo loo arko inuu yahay wadan markaa baylaha ah yahuudda markii la dejinayay taariikhda waxaa ku xusan dhulka barakaysan cahdigii ama ballanqaadkii balfor in ay dalbadeen oo la yiri inta aan la geen qudus la yiri halkee la idin dejiyaa maadaama ay dhibaato ku qabeen qaxooda iyo iyo akhlaaq daradooda dadka kale ee reer yurub iyo amerikaanka iyo marka waxay dalbadeen waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inna la geeyo meesha la yiraahdo qudus laakiin dadka khubarada maraykanka iyo ingiriiska iyo waxay usoo jeediyeen oo ay kala doransiiyeen marka hore laba wadan oo kale ah uganda iyo soomaaliya marka waxay yiraahdeen soomaaliya waxaanu aadi doonaa wixii ka dambeeya labada kun iyo tobanka ayaanu aadi doonaa marka istraatiijiyadoodii ahayd labada kun iyo tobanka waxa ay ku soo aaday wadanka oo jihaad uu ka bilowday faragelin badan aan lagu samayn karin in dagaal qayaxan loogu soo bareero mooyaane marka wax badan oo lasoo dhisayey oo lasoo diyaarinayey ayaa meesha ku fashilmay saa darteed ugandhaay xoogga saareen kiniisaday ka samaysteen waxaad arkaysaa dad madow ah oo hadda oranaya waxaanu nahay yahuud etoobiya oo kale yahuudda falaashaha ayay ka samaysteen xoogga ayay saareen marka ninkan imaaraadka carabta ka socda ee shalay soo gaaray magaalada muqdisho dhambaalka uu wado waxaa ka mid a xasan sheikh in maaragtay lasoo gaar siiyo inuu la heshiiyo madaxda maamul goboleedyada ee imaaraadka weliba ay wakiilka ka yihiin sida siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka puntland axmed madoobe oo sidoo kale ay iskhilaafsan yihiin xasan sheekh maxamuud marka marka qorshahaas la dhiso oo la yiraahdo xasan iyo maamul goboleedyada ayaa heshiiyey ayaa la doonayaa marka wixii macquul ah in laga ambaqaado iyadoo mar walba siyaasadoodu ay tahay in la ishaafalateeyo xaaladda oo la qiimeeyo dareenka dadka soomaalida ah oo mar walba waxaa jirta siyaasadda lagu kasbeeyo bulshada baddiina ayaan qaadanaynaa abiy axmed oo kale in badal uu isku soo sawiro iyadoo markaa fariin loo dirayo shacabka etoobiya dhanka kalena dadka soomaalida damiirkooda la fiirinayo sawirkaas hadda bilmunaasaba abiy axmed xeebta lagu sawiray taliyaha burhano juula taliyaha ciidanka etoobiya wuu soo qaatay bartiisa ayuu ku soo qoray wuxuu yidhi soomaaliya waxaa nooga muuqanaya mustaqbal ifaya ayuu yidhi mustaqbal ifaya sawirkii abiy axmed oo xeebta liida taagan oo wiil soomaaliyeedna meesha lagu dilay xasan sheekhna uu la joogo marka dhambaalkaas imaaraadka carabta ninkaas uu keenay wuxuu isku xirayaa hadalka madaxweynaha maraykanka ee donald trump mandiqada bariga dhexe hadalkii kasii horeeyey ee ahaa in khaza laga raro yahuudda oo markaa soomaaliya la geeyo iyo in xasan sheekh maxamuud maamulkiisa dib u habeen lagu sameeyo ama dib u eegis iyadoo laga rabo oo keliya inuu la heshiiyo maamul goboleedyada si markaa sharciyad loogu sameeyo waxyaabaha trump uu doonayo dhinaca kale madaxweynaha maraykanka xasan sheekh maxamuud aad buu u dhaliilsan yahay dhambaalka ay wadaan hadda waxaa jiray kulan imaaraadka carabta madaxa ka tirsan iyo donald trump ay horey u qaateen ayaa jiray xataa oo lagu soo hadal qaaday arrimaha soomaaliya marka dhambaalka loo wada wararka qaar xataa waxay sheegayaan xasan sheekh canaan ka socota madaxweynaha maraykanka oo ah waay ama maxay tahay sababta ee dowladda turkiga wixii oo dhan aada gacanta ugu gelisay sababtoo ah soomaaliya maraykanku inkastoo ay u suurageli weysay danihiisi inuu ka fushado haddana meel uu isha ku hayay oo uu ilaashanayay ayay ahayd marka shidaalkii ugu badnaa ayuu xasan sheekh gacanta u geliyey dowladda turkiga uu yidhi qaado kalluunkii dekadii uu siiyey ayaroboorkii uu siiyey meel kaleeto ayaroboora ayuu doonayaa in markaa uu siiyo turkiga haddii amni ahaan awooddiisaba ay u saamaxdo oo duleedka muqdisho ah dhinaca shabeellaha dhex marka la aado warshiiqoo kale iyo meelaha la midka inkastoo shalay qabaa'ilka war ay soo saareen ay ku diideen gebi ahaanba marka nuxurku wuxuu yahay haddaan soo ururiyo dagaalka soomaaliya marka waa waxba xilligan waxaa la dhihi karayaa ma dhaamo kan dadka muslimiinta ay uga jiraan khaza sababtoo ah sida la doonayo in khaza loo yahuudeeyo ayaa la doonayaa in loo yahuudiyeeyo soomaaliya waa mahadsantahay cabdifatax inta aada ka bixin waxaan la soconaa hadda ka hor maraykanka ama imaaraadka saraakiil ka socota in lagu laayay magaalada muqdisho oo markaas kadibna saameynta imaaraadka oo ay ku yareed koonfurta soomaaliya dib inay usoo laba kaclayaan hadda wafti soo diraan iyadoo weli xabadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab laftirkeeda ay socoto oo duleedyada muqdisho aan arkayn xabadda inay ka dhacayso makula tahay saameynta ay doonayaan inay hirgeli karto oo qorshahooda halkaa uu ku fili karo
imaaraadka carabta qorshihiisa ugu weyn ee haatan waxa weeyaan waa qof ama dad micnaha risaalo loo soo dhiibay oo madaxweynaha maraykanka risaaladiisa xasan sheekh u wada dhambaal ayay wadaan marka iyagu waa tii ay ku fashilmeen oo saraakiishoodii la laayey oo hadda wax bays ah oo xataa koonfurta soomaaliya ama ay ku leeyihiin ma jiro marka dowrkooda wadamada kale caalamka marka la fiiriyana way ku fashilmeen meel walba dadka muslimiinta waa tan ay nacaladayaan oo suudaan dhibaatada ay shacabka u geysanayaan oo xataa khubarada dadka carabeed qaarkood aqoon-yahanada waaweyn taariikhda ku xeeldheer waxay leeyihiin madaxda imaaraadka waaba dad yahuud ah oo reer bani qureeda ka soo jeeda oo la diyaarsaday kadibna madaxda waa la diyaariyaa caalamka dad baa lasoo koriyaa lasoo barbaariyaa la qaabeeyaa kadibna waa lagugu soo dhex tuuraya isagoo madaxa kuwa ayaad arkaysaa oo danihii ka shaqaynaya haddaba waad aragtay soomaaliya wax la filayay ma ahayn qof soomaali ah inuu fagaaro istaago uu yidhaahdo diin islaam ma rabno marka waxay leeyihiin waa dad reer bani qureeda ka soo jeeda ayay dadka qaar leeyihiin marka hadda waxa imaaraadka inta la ogyaha wixii gadaal jira waa waa ay soo bixi doonaan laakiin hadda inta la ogyaha waxa weeyaan ninkan dhaxal sugaha ah wuxuu wadaa dhambaal ka socda madaxweynihiisa ka sii socda donald trump awaamir iyaga la soo siiyey oo ay doonayaan inay xasan sheekh soo gaarsiiyaan xasan sheekh hadday isla fahmaan waxyaabaha qaar oo turkida iyo khilaafaadyo jira iyo inuu la heshiiyo siciid deni iyo waqti bay qaadan kartaa hadday isla fahmi waayaanna waxay tegaysaa in saraakiil maraykan ah loo soo diro xasan sheekh taliyaha africom in loo soo diro ayay markaa tegaysaa marka qorshahan la doonayo marka soomaaliya in lagu yahuudiyeeyo dabcan waxaa jira waxyaabo ay ka cararaan reer galbeedka oo ah hadda waxay leeyihiin maraykan intuusan ka bixin afghanistan muxuu sidaa u sameyn waayey gobol hebel maxaa sidaa loogu sameyn waayey maxaa siyaasadda halkaa looga bedeli waayey maxaa intii xaggaa la jooga macdanta loola bixi waayey marka maadaama uu muuqdo ififaale iyo labakaclayn ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah shisheeyuhu waxaad moodaa inay iyaguna dhinaca kale ay ku dadaalayaan maxaa lasii boobi karaa bad maxaa lasii oo hadhow lagu doodi karaa waana loo sharciyeeyey dhul maxaa mataqaanaa lasii qabsan karaa way ogyihiin hadda dad yahuuda hadday keenaan soomaaliya inaysan degi karin oo la leynayo marka dad falastiiniyiinaha loo geeyo waa muslimiin way soo dhoweynayaan meeshii yahuud la geelin lahay micnaha qorshihii oo waagii balfor meeshii yahuud la geelin lahaa dad falastiiniya ha la geeyo dhulkoodiina marka yahuudda hala siiyo waa istaraatiijiyad juqraafiyadeed oo la degayo marka sidaa ayuu dagaalka soomaaliya ka socda uu ula mid yahay midka khaze ka socda waa mahadsantaha cabdifatax